saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in ciidamada amniga ee maamulkaasi gaar ahaan kuwa ilaalada xeebaha ay qabteen markab laga leeyay dalka shiinaha oo ay ku sheegeen inuu ka waday xeebahaasi kalluumaysi sharci darra markabkan ayaa waxaa laga soo qabtay deegaano hoostega degmada hobyo ee gobolka mudug wariyaha v o a ee gobolkaasi cabdiwaaxid macali isxaaq ayaa arrimahani ka wareystay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ee degmada hobyo cabdiraxmaan cali dhurwa
way jiraan waa war xaqiiqa waxa ay sheeg maalmahaas dhan ay wadeen ciidamada badda ee kostakaarka galmudug howlgallo ka dhan ii sheeg masaakiibta sharci darrada ee ka kaluumaysanaya ay sheeg badaha xeebaha galmudug maantay abaarihii sagaalkii galabnimo ayaa waxay howlgal ku qabteen markab sharci darro ah marka haddana wuxuu taagan yahay sheeg xeebta hobyo
markabka ma waxaa laga qabtay xeebaha galmudug mise biyo ka baxsan waxaa laga qabtay xeebaha galmudug weliba waxaa laga qabtay marse u dhow iisheeg degmada hobyo oo adigu labaatan kilomitr soddon kilomitr abaar u jirta oo lagu magacaabo lebed korkeeda ayaa laga qabtay ciidamada ciidamada mariiniska ee galmudug ma leeyihiin qalab iyo awood ay maraakiibta sharci darrada uga hortagaan way leeyihiin awoodoodu iyosa isheeg badnaan balse awood ku filan in baddooda micnaha ay ku difaacdaan ama ay kalsadaan wax walba kusoo xadgudbaya way leeyihin waadaa ujeedaba maantaba inay soo qabteen markab sharci darraa markabkan haddii aad qabateen oo aad ogaateen xagee laga leeyahay ama ka diiwaan geshan yahay waxaa laga leeyahay dalka jinaha sidai isheeg ay ku warbixiyeen shaqaalaha saaran kuruuga ah toddobiiyo toban qof saaran oo china iyo indonesia u kala dhashay iyo hindiya saddexdaas dal ay u kala dhasheen laakiin markabka waxaa laga leeyahay china sida uu taliya howlgalka noo soo sheegay
ma xaqiijiseen in laga leeyahay waddanka china waa xaqiiqo maxaa idinkaga qorshaysan marka
walaa inagu waxaan nahay askar waxaan nahay ciidan dowladeed waxaan nahay ishee ciidan walbeeta inay howlgal u baxaan diyaar u ah runtii wasaaradaha xaqa leh haday noqoto kalluumeysiga iyo hadday noqoto wasaarada amniga iyo wixii kaleeto maxkamada ayay hooshaas markaan u gudbaysaa siay la tahay anagu waxaa nahay ciidan howlgal loo diray howlgalkoodina kusoo guuleystay sifada ay mar leheedna dowladda iyo madaxda iyo wasaaradaha uga fadhina haduu ilaahayna
dhowaan sidoo kale waxaa jirtay in doon laga leeyahay dalka yemen yana kalluumaysi sharci darraa lagu eedeeye lagu qabtay xeebaha degmada hobyo way jirtaa waa lagu qabtay sifadii dowladnimona waa la masiyey maxkamadda ishee galmudug ayaa xukuntay waana la ganaaxay intii markabkan dhibaato fara badan ayuu u geystay ishe kalluumaysatada deegaanada ishee galmudug hamiin dhexdaas ah waxaa ishee ribood igu soo gaartay in dooniyeyshimo dad masaakiin ay leeyihiin ay baabiiyeen in isheeg xafiiska noo lagu keenay arimahoodii saas darteed baa uga howlgalnay waxa ishe nagu dheliyeyna waa sidaas awalna aniga howlgalka oo wadnay
arrintan marka taliya maxay ka tari kartaa cabasha kalluumaysatada ay horey u jeedin jireen in kalluumaysiga sharci darrada ama maraakiibta ay dhibaato ku hayaan agabkoodii maxay ka tari kartaa wallahi waxay ka tari kartaa waxay taaba maanta cadeyntooda aya ka haysta in ciidankii howlgal ay wadaan howlgalkana dee waa gare howlgal mar walbeete maalin walbeete howlgal laguma guuleysto maalin walbo lagu guuleysanaya maalin walba anaga howlgalka waa wadnay laakiin maanta ay noqotay guushii waxaan malaynayaa in ishee ay tahay mid ay ku qancayaan ay ku farxayaan ay soo dhaweynayaan ishee kalluumaysatada maadaama ay arkeen dadkii hantidooda baabeeyey in la qabtana la marsiinayo ugu dambeyntii degmada hobyo iyo deegaano ku xeeran xeebahooda waxaa horey loogu tuumi jiray in ay fariisimo u tahay burcad badeedda inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey aysan ka jirin falal burcad badeednimo ah mararka qaarkood ma jiraan taliya falal burcad badeednimo ah aad ka howlgashaan ama aada wax ka qabataan iyadoona aysan jiraan deetan wax burcadbadeed la dhaho wakti ay lahaayeen burcadbadeedkii waktigeedii ay burbureen laakiin anaga burcabadeed ama sharci daro kaluumeys sharci daraha ahaato ama burcabadeed ha noqoto ciidankaadhexdhisata wax walba sharci daro ah oo baddaas ka hoolan inay kaga howlgasho
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha degmada hobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdiraxmaan cali dhurwaa wuxuu u ramiyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq